kusoo dhawaada idaacadda s b s laanteeda af soomaaliga ah sida adduunka intiisa badanba ka socota dalkan australia waxaa lagu soo rogay xanibaado kala duwan oo lagula dagaalamayo ama lagu yareynayo faafidda xanuunka covid nteen ama coronavirus loo yaqaano arrimaha ama meelaha xanuunkan iyo xanibaadahan ay saameeyeen dabcan waxaa ka mid ah iskuullada dalkan australia oo intooda badan caruurta aysan dhigan inkastoo gobolkan victoria gaar ahaan asbuucan la galay fasax haddana lama oga marka ardadaasu ay fasalada kusoo noqon doonaan sidaas daraaddeed waxaa la bilaabay nidaam ah in online-ka caruurta wax lagu baro jimcaale xuseen nuur waa macalin wax ka dhiga minerad college oo ku yaala magaalada melbourne jimcaale kusoo dhawow idaacadda waad mahadsan tahay xasan waan ku dhowahay bal waxay waxaad ii dul martaa nidaamkan hadda la doonayo in ardada wax lagu bara haddii iskuulladu ay sii xirnaadaan ee e learningka la yidhahda bal sida uu shaqeeyo
bismillahi raxmaan raxiim xasan waad ku mahadsan tahay programkan waktigiisii weeyaan runtii gudyo badan waxaa jooga caruur soomaali iyo cid kaleba leh magaaladan ama gobolkan victoria ku noolnahay iskuulladiina way xidhmeen guud ahaan saad og tahay australia prime ministerku wuxuu advice ku bixiyey ama uu u sheegay dadka iskuulladu inay sii soconayaan inta teram oneka uu ka dhammaanayo laakiin gobollada qaar waxay qaagsteen go-aan iyaga u gaara oo ay ka mid tahay victoria marka iskuulladana waa si la xidhay naga soo bilaabo wiigii naga yimid marka carruur badan baa guryaha joogta runtii xaaladani waa xaalad soo deristay xaalad ma aha loosii loogu sii tala galay macallimiintu markay samaynayaan planariska ama ay samaynayaan carruurta wax u barayaan teram kasta waxaa la sameeyaa planar planarkana waxaa loosii kala qaybiyaa week teramkii waxaa ku jira meelaha toban week haddana weekii waxaa loosii kala qaybiyaa lesson by lesson carruurtii si waxaa loo beri lahaa lesson kasta ama cashar kasta marka macallinka uu galo lesson plankiisii buu sitaa laakiin xaaladdan markii soo daristay wixii o dhan ay isbedeleen carruurtiina guryaha ay fadhiisteen waxay noqotay in la isticmaalo waxa loo yaqaano distance learning ama e learning oo ka dhigan in carruurtii oo guryaha joogta electronic si ah wax loo baro anigu iskuulkan ka shaqeeyay haddaan tusaale ahaan usoo qaato waxaa carruurta la fasaxay labaatankii bishan iminka aan ku jirnay ee march waxayna ahayd iskuulku inuu teram one dhammaado saddexda bisha april taasi oo ka dhigan carruurta laba wiig ayay guryaha joogayaan inta aan loo gelin term holiday ama fasaxa termka koowaad labadaa wiig ay guryaha joogayaan wixii ay baran lahaayeen ee ay ku baran lahaayeen iskuulka waa inay guriga u qaataan marka anagu haddii aan ka sheekeeyo iskuulka aan joogo oo aan ka ahay deputy head of middle school ama maamulo ku-xigeen dugsiga dhexe seven to nine ardayda kalaaska toddobaad ilaa kalaaska sagaalaad ayaanu ahay maamulo ku-xigeen waxaanu samaynay in carruurta loogu diro waxbarashadoodii ama wixii ay dhigan lahaayeen si digitala iskuulladuna kolle waxay kala adeegsadaan platformyo kala duwan ama qaybo kala duwan oo ka mid ah online-ka iskuullada qaar waxay adeegsadaan website qaar waxay adeegsadaan app ama applicationkan lagu isticmaalo ipadka iyo telefoonada iyo waxaas annaga iskuulkayaga waxaanu adeegsanaynay program la yidhaha admeedo oo dugsiga sare ah marka admeedahaasi waa program app ah oo uu kusoo dejisan karo waalidka iyo ilmuhuba telefoonkooda ama combyuterkooda kadibna waxaa loogu dirayay carruurta casharkooda waxaa loogu dirayay halkaasi marka marka uu ardaygu sameeyo wuxuu samayn karayey wuxuu usoo celinayaa macallinkii macallinkii waa u saxaya kadibna communication halkaas ku soconaya waa garta marka nidaamkan iyo abkan hadda idinku aad isticmaashaan ma fikrad aad keenteen baa hadda markii xanuunkan coronavirus uu dhashay oo ay noqotay qorshihii hore ardada wax lagu beri jiray in la bedelo mise waa nidaam markii hore sida hadda ayaan loo isticmaalin laakiin hore aa u isticmaali jirteen
waa nidaam hore aan u isticmaali jirnay oo carruurta iyagoo kalaaskooda ku jira macallinku uu halkaa ka tusi jiray combyuterka ama screenka kadibna carruurta ay wixii cashara samayn jireen hadday homework qaadanayaanna ay kaa ku qaadan jireen laakiin marka waxay sii markii horeba sii yaqaaneen oo ay lahaayeen familiar ama iyaga caadi u ahayd oo ay wax ku baran jireen kii un baa lasii xoogeeyey oo wixii lagu diri wixii lagu dhigi jiray hal cashar ama hal lesan loo diray laba wiig casharkoodii marka iyagoo guriga jooga inay ku sameeyaan waa garta marka inta badan ma cod ahaan baa marka abkaasu ku shaqeeyaayo macallinkii iyo iyo iyo ardaygu cod ahaan bay isdhaafsanayaan ma qoraalba ma videoba waa noocee
intaba wuu leeyahay caadi ahaan attachment bay ku samaynayaan macallinku wixii cashar uu diraya carruurta marka way soo dejinayaan carruurtu waxay garanayeen haddii ay su-aal qabaan waxay diri karaan isagoo qoraala macallinku haddii uu rabo inuu sharxo wuxuu sharxi karaa isagoo qoraala ama isagoo coda inta badan cod bay ku sharxaan maadaama oo qoraalku aad u badanayo inuu macalinku sharxo cashar dhan ma uu duubaa codkiisa macalinku uu diraa waxaa la yidhi guud ahaan annaga iskuulkeega caruurta iyaan online toos loogu gelin oo ka dhigan intuu soo fadhiisto macalinku sida life usoo fadhiisto caruurtiyo guryahooga jooga inay arkaan isna uu arko waayo waxay keeni kartaa privacy issues ama waxyaabo xagga khusuusiyaadka dadka ah oo hadhow la odhan karo dhib baa ka timid marka taa si looga fogaado caruurta toos looma galo life sidan facebook galoo galo oo kale laakiin waxaa loogu diraa qoraal iyadoo ah ama iyadoo cod
waa gartay marka caruurta aan ay baadiyo ama awoodin ka waran ama qoysas badan oo shan caruur ama iskuulka ay u dhigtaan kulligood ma khasaba inay mid walba ama laptop haysto ama mobile phone nooca u dambeeya ama ipad ma jira qaar waraaqa caadiya lagu siiyo guriga saa ugu soo barta waa su-aal wanaagsan su-aashaasi maxaa yeelay waxaan akhriyay maalmo dhow maadaama macalimiin nahay de inaanu waddankii aan joognayn wax ka dhigaynay wax ka ogaadaan educationkiisa guud ahaan marka waxaan akhriyey waxay yidhahdeen two point five million qof ama guri oo australia ah ayaa bilaa internada taas waxay ka dhigan tahay cid kasta internet ma haysato ku nool waddanka australia waxaa laga yaabaa in badan oo inaga mid ah inuu nolosheena ka mid yahay laakiin in qaar kale oo maaragtay aan garanaynba ama aan isticmaalin ama aan karaynba inay iska bixiyaan lacagta ay jiraan sidaa daraaddeed xaaladdan aynu ku jirnaa waa xaalad kadisay ahayd ma ay ahayd xaalad loogu talagalay education system kuna ma ahayn xaalad uu balaan usii sameeyey maadaama uu cudurku ilaahay uu keenay oo uu dhacay wakti aan la filayn sidaa daraaddeed aniga iskuulka haddaan aan ka shaqeeya haddii aan tusaale ahaan usoo qaato guud ahaan carruurta waxaa loogu dirayay internetka waxaana la assuum garaynayay ama laga soo qaadayay inay carruurta internet haystaan laakiin waxaa jira xaalado badan oon internetka haysan ama aan computer wada haysan sidaa daraaddeed macalimiinta iskuulka iyaga waxaa la weydiiyey in macalin kastaba uu ama uu ogaado caruurta bilaa internada ama caruurta bilaa ama internet aan haysan ama bilaa compuutera sidaa daraaddeed magacaanti baa la qoray kadibna caruurtii waxaa loo diray casharkii oo walaaq ah ayaa boosta loogu riday marka boostii bay ka helayaan halkaasayna ka samaynayaan wixii ay samaynayaan cashara
waa gartay waa maxay baad is leedahay caqabadaha ugu waaweyn ee waxbarashada online-ka marka loo barbardhiga fasalkii oo macalinkii iyo ardaygii ay is arkayaan
runtii caqabado badan baa jira xaaladdan aynu ku jirnaano xaalad caadiya maaha waa xaalad lagu jiro xaalad crisisa ama xaalad runtii adag oo dee xanuun uu yimid oo adduunkeedna uu qaylinayo saa daraaddeed macalimiin haddii aan nahay annagu ma filayno ardaydu inay sidii kalaaska ay wax u baranayeen u bartaan haddii ay wixii kalaaska ay ku samayn jireen ay ku sameeyaan halfkii fifty percent waa macquul marka guud ahaan waalidiintu inay panic galaan maaha oo ay sidaahaan ardaydu wax badan bay misgareynayaan waayo xaaladdu waa xaalad crisisa saa daraaddeed waa in waalidka iyo macalinka iyo ardaygu ay fahamsanaadaan xaaladdan lagu jiro dhexdhexaad waa in laga noqdo waxaan uga jeedaa ardayga in laga fila maaha wax kasta inuu sameeyo oo cashar si uu samayn jiray iskuulka sidii wax u baran jiray sidii uu samayn jiray homewogiisa inuu u sameeyo in laga fila maaha sidoo kalena in loo furo xadhiga oo ardayga la yidhaha free baa tahay cashar ma jiro fasax baa lagu jiraa oo iska jiifo wuxuu doono iska sameeyo online ku jira maanta dhan haalafteeduna waa khalad marka xaalad dhexe waa in lagu jiro runtiina dadka waalidiinta ah iyo macalimiintaba waxaa ka hor timid arrin ayna filayn oo runtii aad u adag sidaa daraaddeed haddii aad gasho websiteka department of education victoria waxyaabo fara badan baa ku jira runtii oo waalidka iyo macalinkaba muhiim u ah waxyaabaha ka mid a waxaa ka mid a sidee buu waalidku ilmihiisa u support garayn karaa ama u garib istaagi karaa waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa ka mid a inuu ilmaha loo sameeyo routine yani subaxdii markuu soo kaco ilmuhu inuu garto muxuu samaynayaa saacadda ugu horeysa saacadda labaad saacadda saddexaad taasoo kale iyadoo laga bilaabayo wax yaroo fudud inuu ilkihiisa cadaydo inuu tukado masalan salaadii subax carruurteena muslimka ah in uu casharkiisii garanayo siduu u kala dhigayo marka waalidku inuu rootiin u sameeyo oo xitaa ilmuhu waktiguu seexanayo waktigii iskuulka uu seexan jiray wakti lamid ah uu seexdo cuntada la siinaya cunto ay ahaato runtii dee wax kala tishirkiisa taasoo kalena waktiyo gaar waraaqada cashar taasoo kale marka routiinku runtii waa muhiim waa gartay ardadaas waxaa laga yaabaa qaarkoodna inay dug sare yihiin oo dad qaangaar ahoo laga yaabo inay mas-uuliyadda saaran garanayaan iyo kuwo yaryaroo laga yaabo inay ama sanadka koowaad ama labaad ku jiraan siyaalaha wax loo bara markay noqoto onlineka ma kala duwan yihiin mise kulligood hal nidaam ubaa la raaca
mahay aad bay u kala duwan yihiin ageku runtii waa muhim ama cumrigu waa muhim ilmaha marka wax la barayo ilmaha dee prep ku jira ama kindada ku jira ama primary ku jira iyaga ku jira v c igu isku mid maaha v c iguna waxa weyaan victoria certificate of education oo ka dhigan sanadka la dhamaynaya iskuulka marka xaruntu way kala waduwan yihiin annagu markaan iskuulkan imika wax ka dhigo xarunta kindhada dhigata iyo brepka iyo kuwaas waxaan u dirnay ab la yidhaha story time oo ka dhigan ilmuhu lagama filayo inuu meel fadhiisto oo cashar uu qoro oo uu maaragtay akhriyo lagama filayo waxaa laga filayaa inuu keliya uu barto marka waxyaaba yaroo fudud oo story uu ku barto marka ilmihii waa inuu la fahmo ilmaha yar daawashada iyo storiga iyo wixii lamid ah inuu wax ku barto ilmaha teenage-ka ah laftiisa waa in wakti la siiyo oo markalan wakti matalan uu ciyaaro in ilmihii laga fila maaha gurigu dhex fadhiyaa maantana waxaa akhriya suurtagal maaha marka waa in wakti uu ciyaaro wakti uu akhriyo wakti uu free iska lahaado free time ama online uu galo oo xadidan marka waktiyo kala duwan ilmaha waa in schedule loo sameeyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee caruurta loo samayn kara waxaa ka mid ah exercise-ka yani ilmuhu haddii la yidhaha saacad wax cashar dhig cashar dhigo in la siiyo saacad kale oo ilmuhu uu physically fit noqdo anigu haddii aan kasoo qaado shaksiyan waxaan caruurtayda la ciyaaraa program youtube kasoo gala oo la yidhaha jowik oo jooga u k uu sameeyo adduunka o dhan waxaa rahaa taabaca ilaa milyan iyo toddoba boqol oo kun waa exercise yani adigoo daawanaya ayaad exercisekiina samaynaysaa marka half an hour mu soo galaa maalinta subaxdii haddii aad youtube ku qato jowik waad la ciyaari kartaa caruurtaada waana muhiim runtii in la siiyo exercise caruurta waa gartay waxaad iskuul islaamaad macalin ka tahay adigu ama hadda maamulayaasha qeyb ka tahay waxaa dhigtaan isleeyahay arday kala duwan oo adduunka o dhan ka kala timid oo muslimiina haddaan soomaalida si gaara u fiirino in ilmo loo sameeyo schedule ama waktigoodii la eego ma ku baraarugsan yihiin markay noqoto onlinekan hadda cusubna maxaa talaahoo gaaroo soomaalida siin lahayd ama maxaad is leedahay way uga duwan yihiin waalidiinta kale oo ajaaniibta oo dalal kale ka yimi
horta saa u sheegtay iskuulkan anigu aan dhigo waxaa dhigtay ilaa dhowr iyo soddon nationality ama dad kala duwana oo ka kala yimid maarata culture iyo dhaqane dhaqamo kala duwan soomaaliduna qayb bay ka yihiin waxaan isleeyahay soomaalidu runtii ma aha dad structured wax ku sameeya ama u bartay inay routine ay sameeyaan inta badan waxaanu iska nahay dad iska relaxed ah ama kolba wixii naga hor yimaado unanu samayno waxaan kula telin lahaa dhammaan waalidiinta dhegeysanaya ama dadka dhegeysanaya barnaamijkan in ay u sameeyaan caruurtooda routine caruurteena masalan markay soo kacaan in subaxdii loo sameeyo schedule duhurkii schedule habeenkii schedule waktigay seexanayaan caruurteeda kama maarmaan routine hadday routine waayaan runtii way lumayaan marka waxaan isleeyahay dadka soomaalid ah ee hadalkan maqlaya inay ka faa'iidaystaan oo caruurtooda schedule ay u sameeyaan haddii kale waxaa dhici karta iminka waktigan aynu ku jirno lagu jiro crisiskan inuu sii dheeraado term two lama oga iskuulada in la furayo in kale lama oga wax dhici doona ilaahin baa og maadaamaan la ogeyn ilmaha haddii aan bilowga loo sameyn routine wuxuu la qabsanayaa noloshaas ka furan ee aan nidaamka lahayn kadibna hadhow way adkaanaysaa in la soo celiyo marka bilowga in routine loo sameeyaa muhiima waa garta macallimiintu ma ogaan karaan ilmaha wixii la rabay barto ama sidii loogu talagalay wax u baranaya kuwa aan baranayn ma jiraa qaab aad ku jeegaraysaan
ha way ogaan karaan haddii ay matalan abkaa ku jiraan oo matalan ilmihii way kala duwan yihin sida agekaanu marka hore ka warranay da'da ilmaha aas u si yaroo kale de waa in waadkii lala xidhiidho oo la yidhaha ilmihii wixii loogu talagalay mu samaynaya laakiin kuwa roon roon ee waaweyn weliba carruurta c c ga dhigata ama dhigata iyo kalaasada eleven iyo two alf iskuulkaygu runtii strict buu ku yahay inay sameeyaan casharkii maxaa yeelay de imtixaanaad sugi doona lamana rabo inay dib uga dhacaan tacliintoodii marka ageka way ku xidhan tahay marka macallinku wuu ogaan karaa inta badanna waxay ku xidhaan emailka oo macallinku uu ku taabacaa inuu sameeyo casharkiisii iyada oo sidii aan sheegay aan laga filayn boqol kiiba boqol inay sameeyaan laakiin inay sameeyaan in reasonable oo dhexdhexaada waa garta ugu dambeynta jimcaalow dabcan lama oga barnaamijkan ama xanibaadahan intay socon doonaan xanuunkan intuu socon doono ma isleedahay nidaamkan online-ka ah oo ardada wax lagu barayo wakti dheer buu socon karaa mise waxaad isleedahay waa in yaroo si emergencya loogu talagalay ama asbuucyo keliya in looga baxo
horta waxaa lagu jiraa xaalad runtii aan caadi ahayn xaaladan aan caadiga ahaynna lama oga goorta ay wax isbedeli doonaan xitaa ma oga leadershipkeena waddankan australia waktiga ay wax isbedeli doonaan oo maalin kasta waxaad arkaysaa war soo kordhaya oo cusub ilaahay baana subxana watacaala og sidaa daraaddeed onlinekuna qayb buu ka yahay taa ama distance learningkani qayb buu taa ka yahay marka in loogu talagalo intii kalaankeena ah in carruurta la diyaariyo oo loogu talagalo ayaa muhiim ah lamana oga waktiga warintana dhammaanaysa waa garta maxaad maxaad talaa hoos siin lahayd waalidiinta soomaalida oo ku dhegaysanaysa
horta talooyin fara badan baa jira talooyinkan siin lahaa waxaa ka mid ah ilmuhu inuu subaxdii ku bilaabo wax ilaahay subxana wataala raali gelinaya sida salaadiisa oo kale weysada oo kale cadayashada oo kale iyo wixii lamid ah runtii aad bay muhiim u tahay waxaa kaloon tala siin lahaa waalidiinta in waxyaabaha onlineka ah carruurta ay isticmaalayaan iminka carruurta gurigay fadhiyaan maadaama gurigii fadhiyaan waxay waqti badan u helayaan onlineka ama gameska ama computerka ama tvga in laga xadido ilmaha in laga wada ilaaliyana maaha ama laga wada joojiyo waa in loo ogolaado wakti uu ciyaaro wakti uu onlineka daawado wakti uu gameska daawado laakiin ilmuhu waa inuu garto wax lagu heshiiyey waxaana ugu muhiimsan oo aan kula talinaha waalidiinta soomaalida ah inay carruurtooda la hadlaan haddii aad berri tiraa ilmaha isagoo game ciyaaraya jooji waxaa laga yaaba inaad ka hor timaadaan laakiin haddaad ilmaha u yeedhada ku tiraa kaalay aabbo kaalay hooyo ood la fadhiisato ood toban daqiiqo siiso oo tiraa waxaynu ku jirnaa xaaladan waa sidan waad arkaysaa gurigeynu fadhinaa maxay kula tahay inteed wax akhrisan kartaa inteed quraan dhigan kartaa inteed gameka daawan kartaa goormaad doonaysaa inaad seexatid oo ilmihii laga dhigo part of our decision making ama markaynu go-aan qaadanayno in ilmaha lala hadlaa muhiima ilmaha haddii madaxa lagaga keeno way adkaanaysaa waayo caruurtani waa australian iskuullay tagaan dad kaley la dhaqmaan waxay arkaan tu ka duwan teena marka waa layska hor imanaya marka waxaa muhiima caruurta in lala hadlo sidaas baan kula talin lahaa kaasina wuxuu ahaa jimcaale xuseen nuur oo ka tirsan collejka minarad ee magaaladan melbourne aad baa umahadsantaha jimcaale
adigaa mudan xasan